Madaxweynaha Maamulka Somalilan Mudane Abdirixmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dib u dhiska garoonka kubadda cagta ee Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorama. Munaasabaddan dhagax dhigga ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Somalilan, xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiilada, Guddoomiyaha degmada Boorama, Bahda Ciyaaraha iyo dhalinyaro badan. Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Somalilan Axmed Yaasiin Maxamed Faarax ayaa ka warbixiyey muhiimadda dib u dhiska garoonkani.
garoonkani wuxuu wax badan ka tari doonaa nabadgelyada sababtoo ah ciyaaruhu had iyo jeer oo waxyaabaha fudaydiya isdhexgalka iyo jihaynta dhallinyarada dhallinyarada xooggaa yar haddaynu jihayno wax badanoo nabadgelyada ka mid ah ayaa inoo qabsoomaya aad iyo aad baa taana ugu mahadsan tahay madaxweynaha maamulka somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa xusay in dhismaha garoonka xaaji daahir uu wax badan ka tari doono kobcinta isboortiska iyo isku duubnida dhallinyarada inaannu maanta dhagax dhigno dabcusboonaysiinta iyo casriyeynta garoonka weyn ee gobolka awdal magaalada boorame garoon kaloo la sheegay in roogiisa la dhigay laba kun iyo lix iyo tobankii oo muddo u baahnaa in dib loo hagaajiyo mashruucay sidaa la sheegay kugu jirin mashaariicdii aanu ballan qaadnay markii hore laakiin markaanu dhegeysanay warbixinta gobolka iyo wasaaraddaba waxaanu go-aansanay in go-aan in garoonkan xukuumaddu dhisto insha allahuna si dhaqsi u hirgeli doonaa dhismaha garoonka ciyaaraha xaaji daahir ee magaalada boorama ayaa waxaa baahi badan u qabay bahda ciyaaraha kaasi oo ka qayb qaadan doona horumarinta xirfadaha iyo isdhexgalka dhallinyarada degmadaasi